madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo markii ugu horreysay ka hadlay kulanka madaxda qaaradda afrika ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya si buuxda dib ugu soo laabatay beesha caalamka doorkeeduna yahay mid aanan la yaraysan karaynin
iyadoo keliya laab iga ah aan ku celiyo oo aan cod dheer ku idhaahdo afrika ay mahadsanidin waxaan idiin xaqiijinayaa soomaaliya oo maanta miiska idiin saaran inay tahay dal idinla siman ee aanay ahayn dal laysku tuurtuuro waxaannu ka mid ahayn asaasayaashii ururkan weyn soomaaliya waa dhab ee riya ma aha oo maantay waa waddan booskiisii ku soo noqday oo kursigiisii ku fadhiya waxa uu ka hadlay caqabadaha hor yaalla xukuumaddiisa oo uu sheegay inay la mid tahay ilmo yar oo u baahan buu yidhi in gacanta la qabto si uu cagihiisa isugu taago madaxweynaha oo khudbaddiisu ahayd mid soo jiidasho leh ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya maanta u baahan tahay taageero si buu yidhi ay uga faa'iidaysato fursooyinka hor yaalla oo ay ugu weyn tahay buu yidhi in shaqooyin loo abuuro dhallinyarta waxauna intaasii raaciyey in soomaaliya aanay ahayn haatan meel la iska iloobi karo
waxaannu nahay sidii ilmo yar ama cunug yar oo u baahan in la baro socodka waxaannu nahay walaal saboola oo gacan uga baahan walaalkii madaxweynaha waxa uu sidoo kale taabtay arrinta ku saabsan qaxootiga tirada badan ee ku nool waddamada dariska ah waxauna ka codsaday waddamada dariska ah in ay muujiyaan dulqaad waxauna ku baaqay in la sameeyo guddi saddex geesood ah oo ay yeelanayaan buu yidhi dowladda soomaaliya waddamada dariska ah iyo qaramada midoobe si looga wada hadlo arrintaa ku saabsan qaxootiga dib ugu laabanayo soomaaliya May I suggest that we establish a trilateral commissions involving host country, the UNHCR and my government to work together.
waxaan soo jeedin lahaa in la dhiso guddiyo saddex goosooda oo ka kooban waddamada qaxootiga haya laanta qaxootiga ee qaramada midoobay iyo dowladdeeda oo wadajir uga shaqeeya sidii loo heli lahaa xal waara oo qaxootigu ay dalkoodii dib ugu noqon lahaayeen kenya ayaa waxay horaantii bishii lasoo dhaafay soo saartay amar ah in ay dadka qaxootiga ah dib ugu laabtaan xeryaha qaxootiga arrintaas oo ku qaaday in dad badan ay dib ugu laabtaan soomaaliya ama ay aadaan waddamo kale xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in xaaladda ammaanka ay weli tahay caqabadda ugu weyn ee soo fuud saarayso xukuumaddiisa waxauna ku baaqay in la qaado cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya iyo sidoo kale in la taageero ciidamada amisom isla kulanka maanta u furmay madaxda afrika ayaa waxaa lagu doortay ra-iisal wasaaraha etoobiya haylamaryam desaleng inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee midowda afrika waxauna xilka kala wareegay madaxweynaha dalka benin thomas boni yaaye maxamuud cali maxamed b b c adis ababa ethoobiya